Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waayadii dambe la daalaa-dhacayay shaqo la-aan baahsan, laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo abuurtay shaqooyin kala duwan kuwaas oo ay noloshooda ka maareeyaan. Dhalinyaro ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa abuurtay fursad ganacsi iyaga oona suuqa Hobson ee magaalada ku iibiya noocyada kala duwan ee kabaha sida kuwa ragga iyo kuwa dumarka. Dhalinyaradan ayaa kabaha ku dul iibiya gaari-gacan iyo miisas kuwaas oo ay dhigeen hareeraha waddooyinka. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa ka warbixiyay ganacsigooda, waxyaabaha ay iibiyaan iyo waxa ku dhaliyay ganacsigan.
Magacayga waxaa waaye Maxamed Yuusuf Cariis. Waxaan ka shaqeeyaa kabaha. Kabahan aan gadnaa. Wallaahi waxaa igu dhaleeyay wadanka shaqo la-aan ka jirto. Een dowladii awood saas ma lahan. Shaqo abuur ma lahan. Marka intaa qof aa shaqaad lahayd maskaxdan la imaaday inaan meel xirfad aan leeyahay inaan samaysto. Wallaahi muddo hal sana gadaya maasha Allah. Wallaahi maasha Allah eriga garab. Qaybta dhaqaalaha. Haa dhaqaalaha hooyaday macaana garab ugu siisay. Maasha Allah. Haddana waa kaasaa maanta in isku filna ahay. Qof wixii wax ma weydiiyo.
Businesska waxaan furay laba kun saddex iyo tobankii bisha afaraad aan furay. Wallaahi waxay igu dhaliyay inaan business furo maadaama ee, dalka ee xaaladiisa aad ogtihiin oo shaqalaan ay jirto oo dowlad wax shaqaalaysan aysan jirin oo qof walba ay xoogsanayso aniga waxaan u arkay inuu businesska xoogsiga ugu fiican yahay businesskan gala alxamdulilah dadka waxay u iibsadaan dadka ilaa qof laba kun iyo saddex iyo tobanka ilaa xilligan ganacsi ah waa taqaanaa bulshada magaalada dhammaamanahay alxamdulilah waan isfahanay bulshada si wacanan wax ku kala iibsanaa magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan cabdulle cadow maxamed yare aniga waxaa ka shaqeeyaa kaboole ahay waxaa ii furan miis yar waxaana kasoo awalkii horeeto waxaa jira dhagaxley dhagaxii marka noloshiisa way ugu adkaatay waxaa wax yaroo dhagaxii ka shaqaysta qayb ka mid a ayaa waxaa ku bilowday miis marka miiskii hadda iska wadwataa alxamdulilah